الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى وهacaawi noo bilaabmi doonaa kitaabka minhaaju الطaalibiin ee uu leeyahay alimaamu الnawowi raximah اllahu tacaala kitaabu kitaab yar maaha sida awgeed waxaynu isku dayi biidn اllaahi subxaana wa tacaala inaynaan farabadin sharaxiisa si uu u socdo maadaama wakhtiga aynu dhiganaynaana uu kooban yahay oo laba habeenoo qura u yahay maadaama kutubtii fiqiga ee kitaabkan ka horeysay rag badani ay dhigteen in badanna ay ku maqleen adilo iyo tacliilaat iyo tarjiixaat maadaama kitaabku uu leeyahay shuruux fara badan qofka aalibulcilmiga ahi uu noqon karo islamarkaana uu ka faa'iidaysan karo shuruuxda kitaabku aad bay u badan tahay kuwa inta badan wadankeenna laga helo waxaa ka mida kitaabkan tuxfat lmuxtaaj bisharxi اlminhaaj ule ibnu xajar alhaytami oo shuruuxda fiican ka mida weliba xagga luqada iyo aada qawi ugu ah iyo fiqigaba kitaabka almuqni muqni اlmuxtaaj isna alkhaiib الshirbini uu leeyahay oo inta badan soomaalidu markay minhaajka akhrisanayaan sharaxaan ay u ictimaadi jireen waxaa kaloo isaguna yaalla annajmu اlwahaaj adamiiri isagana uu leeyahay waa kitaab aada u fiican xagga tacaariifta iyo luqawiyaadka xagga sheegista adilada wakadalika xagga tarjiixa iyo kala xoogeynta masaa-isha la isku khilaafsan yihi waxaa shuruuxda ka mida kanzu raakibiin oo isaguna sharax koobana laakiin khulaaso lagu tilmaami karo xagga markaa tarkiibka iyo hadalka isku toosintiisana aada ugu fiican markaa taalibulcilmigu kutubta intuu ka dhaqan karayaba inuu dhaqdo ayaa fiican oo haddii hal kitaab markaa uu iibsado aan u arag inuu kaasi unuu ku filan yahay laa yuqnii kitaabun can kitaab kitaabna kutubtan culimmadu ay qoreen kitaabkaagama filla kitaab waliba kitaabka kale waxbuu dheer yahay waa dabeecadda basharka ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay inaanu jirin mid dhammaantood ka wada sarreeya haddii uu dhinacyo ku fiican yihiin dhinacyo kuwo kale ay kaga fiican yihiinna ay jiraan waayo kitaabka sheekhu bisinka ayuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan iraxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaan ualifu yani hada alkitaab ayaan kitaabkan ku alifayaa allah alraxmaani ah mid ku sifaysan raxmad ballaadhan allah alraxiimi ah ee raxmaddiisu mid ee khalqigiisa gaadha ah marka jaar iyo majruurku waxay ku tacalluqayaan ficil sidaasi ayaa fiican in ficil lagu tacallujiyo ficilkuna inuu dambeeyo ayaa fiican si magaca ilaahay subxaana wa tacaala u horeeyo ficilkuna inuu munaasib noqdo oo marba wixii bisinka lagu bilaabayo munaasib uu noqdo saddex magacoo magacyada ilaahay ka mida ayaa ku jira bisinka allahu macnihiisu yahay almustaxiqu waxdahu lilcibaada ka cibaado kelidii xaq u leh alraxmaan oo almutasifu biraxmati alwaasica allah ku sifaysan raxmadda ballaadhan iyo alraxiim oo almutasifu biraxmati alwaasila allaha ku sifaysan raxmadda khalqigiisa soo gaadha raxmatii wasicat kula shay alxamdu buu yidhi ammaan iyo mahad dhammaystirani lilaahi ilaahay bay subxana wa tacaala u sugnaatay oo xaq u leh alxamduna waa wasf اlmaxmuud bsifaati اlkamaal maca maxabatihi aw maca xubihi wa tacdiimih waa ciddaa markaa loo xamdinaya in lagu sifeeyo sifaadka dhammayska tiran iyadoo taa ay la socoto jacayl loo qabo iyo weynayn la weynaynayo marka markaad leedahay axmed ullah macnaheedu waa asifu اllaha bijamiici sifaati اlkamaal wa uxibuhu wa ucadimuh ilaahay waxaan ku sifaynayaa sifaadka wanaagsan ee dhammayska tiran oo dhan anoo allah jecel oo weynaynaya allahna subxaana wa tacaala waxaa loogu xamdiyaa sifaadka wanaagsana uu leeyahay waxaa kaloo loogu xamdiyaa nicamka ilaahay subxana wa tacaala addoomihiisa uu siiyo haddii lagu celceliyo xamdigaas ama mar labaad lagu celiyana anaa baa lagu magacaabaa sida laga faa'idaysanaya xadiidka abi hureyre muslim wariyey marka addoonku idhaahdo alxamdu lilah inuu ilaah odhanayo xamadanii cabdii markuu idhaahdo alraxmaan araxiim inuu odhanayo ilaahay subxaana wa tacaala anaa calaya cabdi marka mar labaadkii anaa bay noqotay mar saddexaadkana tamjiid baa la idhaahdaayo maaliki yowm iddiin markuu addoonku idhaahdo ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa majadanii cabdi allah subxaana wa tacaala albari ah ee almuxsin mid samafala ah allah subxaana wa tacaala wanaaggiisa uu soo gaadho khalqigiisa aljawaad allah subxaana wa tacaala kaiiru ljuud ee alcataa bixintiisu ay badan tahay ee deeqsiga ah alladii allahaasi oo jallad ay weynaatay nicamu nicmooyinkiisu can ilixsaai koobis ay ka weynaatay bilacdaadi tirooyin lagu koobo ilaahay subxaana wa tacaala nicamkiisu waa fara badan yihiin waana iska daba imanayaan markaa tiro laguma koobi karo oo qofku intuu tiriyo ma odhan kara nicamkii ilaahay waa tiradaas waana sida ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka ku sheegay markuu yidhi wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ilaahay nicamkiisa haddaad tirisaan tiro kuma koobi kartan ay laa taxsuruuha oo tiro ay leedahay nicamka ilaahay ma sheegi kartaan waayo nicamka ilaahay waxa ay leeyihiin kuwa muuqdiyo kuwa qarsoon marka inta muuqato oo qura ayaaba aad u tiro badan inta qarsoon haddii lagu darana maxaad u malaynaysa waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ilahay wuxuu tilmaamay nicamka ilaahay kuwa inoo muuqda iyo iyo kuwa inaga qarsoon labadaba inay leeyihiin almaanu allah subxaana wa tacaala ku manaysta bilufi lufi ku manaysta macnaa toosin iyo walirshaadi tusiduu khayrka tusoo gaadhsiiyo alhaadi allah subxaana wa tacaala hanuuniya yani alcibaad ilaa sabiili الrashaad wadada toosnaanta iyo camalka fiican allah addoomaa ku hanuuniya almuwafiqu allaha waafajiya litafaqu fahan iyo fiqi in loo yeesho fi diini diinta man mid waafajiya latafa bihi ilaahay khayr uu la doonay ee araada bihi khayran ilaahay khayr uu la doonay sida uu yihi nabigeenni moxamed calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr uu la doono ilaahay subxaana wa tacaala fiqi ayuu u yeelaa diinta ayuu rabbi subxana wa tacaala fahamsiiya man mid man mid diinta fahamsiiye laafa bihi khayr uu la doonay oo ikhtaarahu uu doortay min alcibaadi manka ama kaasi oo addoommaha ka mid a axmaduhu buuhi ilaahay baan subxaana wa tacaala u xamdinaya oo aan ku sifaynayaa sifaadka wanaagsanee dhammayska tiran oo dhan anoo allah subxaana wa tacaala jacayl iyo weynayna qalbiga ugu haya ablaqa xamdin xamdin iyo ammaanitaan tau xeel dheer baan ilaahay u xamdinaya wa akmalahu tau dhammayska tiran baan ilaahay u xamdinaya wa askaahu ta u siyaadsan baan ilaahay u xamdinayaa wa ashmalahu ta u ballaadhan ee u caamsan ayaan ilaahay subxana wa tacaala u xamdinaya waxaa la isweydiin karaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala loogu xamdiyo sifaadka wanaagsana uu leeyahay iyo nicamka ilaahay addoomihiisa uu siiyo alfadaa'il walfawaadil labada haddii ilaahay loogu xamdiyo ilaahayna subxaana wa tacaala sifaadkiisa aan la koobi karin oo sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka mida kuwa addoommaha aanu barinba oo cilmigooda ilaahay un uu la gaar yahay walihaada baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay yowma alqiyaama markuu khalaa'iqda u shafeeco qaadayo in loo furayo ammaano cusub oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ammaano oo hore aanu u aqoon haddii aynu nidhi nicamka ilaahayna lama koobi karo sidee loo odhan karaa qof baa ilaahay u xamdiyey xamdiga u xeel dheer ee u dhammayska tiran ee u siyaadsan ee u caamsane waxba aan ka tegin ishkaalka noocaasa ama bushinta noocaasa jawaabteedu waxay tahay in la idhaahdo waxaa loo jeedaa calaa wajhi اlcumuum ma aha in sifaadkii ilaahay subxaana watacaala ee wanaagsanaa mid mid ilaahay loogu sheego iyo in nicamkii mid mid looga xamdi naqa maaha oo dee qaar baaba inaga qarsoonba nicamkii oo aynaan arkahayn ama aynaan garanahaynba laakiin waa inuu si guud addoonku ilaahay subxaana watacaala u yidhaahdo ilaahay baan u xamdinayaa xamdiga u dhammayska tira nicamku isiiye oo dhan kuwa muuqda kuwa qarsoon kuwa aan garanaya kuwa aanan garanahayn kuwa hore aan u haystay kuwa soo socda ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu xamdinayaa sifaadkiisa dhammayska tiran kuwa uu kitaabkiisa ku sheegay ama nebigu axaadiida uu ku xusay iyo kuwo ilaahay subxana watacaala ciduu doonay khalqigiisa ka mida uu baray iyo kuwa ilaahay subxana watacaala cilmigooda uu la gaar noqdo cidnaba aanu barin intaasoo dhan baan ilaahay subxaana watacaala si guud ugu xamdinaya weyaan macnuhu wa ashhadu buu yidhi waxaan qiraya an laa ilaaha an laa macbuuda mid la caabudo xaqun xaq ahi aanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane alwaaxidu allaha kelida ah alghafaaru allaha addoomaha dembiga u dhaafa asturana ee aan fadeexadayn waa kelimatu tawxiid ashahaada waxay koobsanaysaa cilmi ictiqaad iyo ikhbaar oo ashhadu macnaheed waxa wey aclamu waxaan ogahay mid xaq lagu caabudo inaanu jirin allaha waaxidka mooyaane wa actaqidu waxaan caqiidaysnahay mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah xaqa mooyaane wa uhbiru waxaan ku warramaya oan sheegayaan afka aan ka odhanaya mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah subxana wa tacaala waaxidka mooyaane laa ilaaha ila allahna macnaheedu waa laa macbuuda xaqun aw bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane kuwa badanoo markaa baadil lagu caabudaa waa jiraan laakiin ka kelidii cibaado xaqu lihi waa allah subxana wa tacaala khaaliqa waana macnaha qur'aanka ku xusan iyo axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ee aanay bannaanayn mid kale in lagu fasiro kelimatu tawxiid dalika biana allah huwa alxaq waana maa yadcuuna min duuni huwa albaatil ilaahay subxaana wa tacaala waa waaxid daatadiisu waaxidkuyo daato shabaahdo ama lamidii ma jirto waa waaxidun fii asmaa'i wa sifaati oo magacyadiisa iyo sifaatkiisaoo kale cidlihi ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala waa ghafaar sataarun lidunuubi alcibaad ay man shaaa min alcibaad kuwa uu doono ee addoommaha ka mida addoommahao dhan ilaahay uma dhaafee ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dembiyadooda asturaa falaa yu'aakhiduhum biha oo dembiyada ilaahay kuma ciqaabo oo uma qabto magaca ilaahay alghafaar labadaa macnuu tusinaya asitru watajaawus asturitaan iyo dhaafitaan addoonkii dembigii laga dhaafo aan lagu ciqaabin wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan muxamed cabduhu addoonkiisii inuu yahay allah addoonkiisi wa rasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay ayaan qirayaa waa cabdi oo addoon ilaahay oo isaga lama caabudaye allah subxaana wa tacaala uu isaguma caabuday addoonka u yahay baa la caabudaya waana rasuul ilaahay oo waata dadka kale uu dheer yahay qul inamaa ana basharu milukum yuuxa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahay subxaana wa tacaala sidaa uu tilmaamay waa bashar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam addoon ilaahayah laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala u waxyooday waxaana rasuul ilaahay uu diray jinka iyo insiga labadaba ilaahay baa hi liyakuuna lilcaalamiina nadiira tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liykuuna lilcaalamiina nadiira almustafaa kii ilaahay subxaana wa tacaala intii wanaagsanayd uu kala dhex baxay nabigu calayh salaatu wasalaam waa ka yihi wastafaani min bani haashim almukhtaaru ilaahay subxaana wa tacaala caalamiinta uu ka doortay ee uu uga doortay inuu dadka ugu yeedho ilaahay oo qura subxaana wa tacaala inay caabudaan wazaadahu ilaahay subxaana wa tacaala ha u ziyaadiye nebiga ama waa u ziyaadiyey fadlan dheeraad buu ilaahay u ziyaadiyey wa sharafan sarrayn buu ilaahay subxana wa tacaala u ziyaadiyey ladayay cindahu agtiisa amaa bacdu intaa dabadeed miyaa markaa salligii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa halkaa ku jira sala allaahu ilaahay ha ku salliyo calayhi nebiga oo wasalama ha badbaadiyo oo ilaahay ha nabad yeelo salaat ullaahi calaa nabiyihi wa hanaau calayhi fi lmala'i lacla waa ammaanta ilahay xagga sare uu ka ammaano sida abulcaaliya uu ku fasiray oo sheekhii bukhaari ahaa ibnulqayimna raximah llahu tacaala uu rajaxo kitaabkiisa la dhaa jalaa ulafhaam raxmadna waa koobsanaysaa laakiin ahanaa ammaantu raxmadna waa istilzaamsanaysaa raxmadina waa ka dhalanaysaa laakiin raxmad qura ma aha salliga ilaahay subxana wa tacala nabigiisa ku saliyo marka la leeyahay sala allahu calayhi ma aha ikhbaar waran ma aha waa ducaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo ducaynayo loogu ducaynayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaano wasaadou ilaahay u ziyaadiye nebiga fadlan dheeraad wa sharafan iyo sarray ladayhi agtiisa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam in ilaahay ziyaado loo weydiiyo uu wanaagga u siyaadiyaa tusin mayso nebigu inuu nuqsaan ku sugnaa lianna alkaamila yaqbalu ziyaadat taraqi fii gaayaati alkamaal waayo ka dhammayska tirani wuxuu aqbalaa inuu dhammaystiranka uu ku sii socdo oo kamaalka meelihiisa u dambeeya inuu gaadho ayaa waxa weyaan u aqbalay maaha in laleeya marka horuu naaqisahayo ilaahu dhammaystir maaha amaa bacdu intaa dabadeed miyaa amaa bacdu waa kelmad loola yimaado lilintiqaali min almuqadimati ila almawduuc hordhaca in laga guuro oo mawduucii iyo ujeeddadii laga hadlaya la gudagalo waxaa in badan ay yidhaahdaan oo shuraaxduna ay sheegaan macnaheedu inuu yahay ama maqsuudkeedu lilintiqaali min usluubin ila aakhara in usluub laga guuro mid kale loo guuro laakiin axaadiida nebiga calayhi salaatu wasalaam ee kelmaddu ay ku soo aroortay marka la eego nebigu calayhi salaatu wasalaam gogoldhigga iyo hordhaca marka uu dhammeeyo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmaddan uu la iman jiray alimaam albukhaarina kitaabkiisa saxiixa kitaabu ljumuca axaadiid badan ayuu ku sheegay oo tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam kelmaddan inuu isticmaali jiray yacnaa amaa bacdu intaa hore loo soo sheegay dabadeed miya fa ina alishtiqaala shuqloonka bilcilmi cilmiga lagu shuqloomaa min afdali طaacaat cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado kuwa u fadliga badan ayuu ka mid yahi cilmiga in lagu shuqloomo waxaa soo gelaysa qofku inuu naftiisa ku mashquuliyo cilmiga barashadiisa inuu naftiisa ku mashquuliyo baristiisa inuu naftiisa ku mashquuliyo cilmiga inuu ku camal falo wakadalika an yaxkuma bih inta isagu u taliyo cilmiga inuu ku xukumo intaasiba oo min alishtiqaal bilcilm ku shuqloonka iyo inuu qofku noqdo mid ku howlan cilmiga ayaa intaasiba ay ka mid tahay laa shaka cilmiga in wakhti lagu bixiyaa inay tahay min afdali aaacaat sida darsigii xalay baanu ku tilmaannay adilo badan baana saasi tilmaamtay cilmiga isagoo cibaadaha haddana nafcigiisa ayaa mutacadiya oo khalqiga gaadhaya fardukifaayihiisu fardulkifaayuu u fadli badan yahay fardulcaynkiisuna fardulcayn ayuu u fadli badan yahay wa wlaa ma shayga ugu awlaysan weeye manaa shayga ugu mudan ee unfiqat la bixiyo fiihi isaga lagu bixiyo ay fii taxsiilihi wa fii tacliimihi wa fi lcamali bihi nafaa'is alawqaat wakhtiyada qaaliga ah marka yani alawqaat nafiisa waa sifadiiba ayaa mawsuufkii loo idaafeeyey sidaa waa noqon karta haddii sidaa la dhaana waxaa ka dhalanaysa in waxa weeyaan wakhtiyada oo dhami ay nafiis yihiin kuwa qaaliya ay yihiin shakina kuma jiro wakhtiyada oo dhamiba inay qaali yihiin oo wakhtiga qiimihiisa in badan buu ilaahay muujiyey nebi maxamedna calayh isalaatu wasalaam uu ku warramo haddii la yidhaahdo nafaa'is alawqaat oo la yidhahdo wakhtiyada kuwooda u qaalisan waxaa taa ka dhalanaysa inay wakhtiyadu haba noqdaan kuwo qiimale dhammaantoodba laakiin inay sii kala qiimo badan yihiin shakina taasi kuma jiro inay wakhtiyadu ay kala qiimo badan yihiin oo shareecada in fara badan bay ku soo aroortay tafdiilu bacdi alawqaati calaa bacdin wakhtiyada qaarkood in wakhtiyo kale waxa weeyaan laga fadilo oo tusaale ahaan wakhtiga qofku uu caafimaadka qabo iyo wakhtiga uu qofku firaaqada leeyahy labada wakhtiba waa la fadilay oo nicmataani maqbuulu fiihima kaiiru min annaas ayuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam asixatu walfaraad laba nicmo dad fara badan ayaa aan siday ahaayeen aan uga faa'iidaysan oo ku dhacan waa nicmada caafimaad qabka iyo nicmada firaaqada qofku waxa weeyaan uu haysto kadalika waynu ognahay wakhtiyada qaarkood oo si gaara loo fadilay sida yowm اljumuca leylat اlqadri shahru ramadaan sidaas oo kale athulu اlakhiir min alleyl wakhtiyo badan baa si gaara loo fadilay wakhtigu ama sidiisuu faadil u noqdaa mid wakhtiyada kale wax dheer ama waxa uu wakhtigu fadiilo dheeraada uu ku yeeshaa xaaladda qofku uu ku sugan yahay oo qofka xaaladda shabaabnimadiisu wakhtigaa uu ku jira waa ka fadiilo yahay wakhtiga marxaladda noocaasi wax weyaan u dhaafo kadalika wakhtigii caafimaad qabka wakhtigii firaaqada wakhtiga qofka aanu faqri eryanahayn ee qofku uu haysto waxa weeyaan haninimo iyo wuxuu kaga kaaftoomo dadka su-aashooda iyo iyo baryadooda marka cilmigu cilmigii sheekhu wuxuu u suureeyey sidii uu yahay oo kale maal sidii uu yahay oo kale oo infaaq buu ka cabiray yana wakhtigii lagu bixinayey wuxuu ka cabiray waxa weeyaan infaaq ayuu ka cabiray yana awqaaddii buu ka dhigay baan ujeedaa maal oo kale qiimaha ay leedahay awgeed ayuu sidii maalkii la bixinaya oo kale uu ka dhigay waqad aara waxay farabadiyeen buu ihi sheekhu xaqiiqa ahaan asxaabunaa asxaabtayadu raximahum ullah ilaahay subxaana wa tacaala waa u naxariistay tacaala koreeye min atasniifi sanifitaan ama alifitaan min almabsuutaati kutubtii dhaadheerayd xaggeeda ay wax ka alifaan waalmukhtasaraati iyo kutubtii gaagaabnayd xaggeeda ay wax ka alifaan marka markuu leeyahay waqad akara asxaabuna maaha macnaheedu in qof walo oo ka mida culimmada shaaficiyadu uu taaliif uu leeyahay waxaa dhici karta culimada qaarkood taaliif baynaan marka haalibku u jeeda yanaa badankooda haalibkooda haalib ulculamaa lahu taaliif lahum taaliif culimmada badankoodu waxay leeyihiin kutub bay leeyihiin asxaabuna markuu leeyahay suxbada ugama jeedo in lagu rafiiqo badanka oo la israaco si in safar la wada galoo kale wuxuu suxbada waxa weeyaan uga jeedaa in madhab lagu kulmo in madhab lagu kulmo ayuu uga jeedaa oo kuwa madhabka shaafici uuna jamciyey ayuu asxaabta uga jeedaa raximahum ullahu tacaala waa duco loo ducaynayo laakiin maadiga waxaa looga cabiray liquwati rajaai dalika rajada la rajaynayo naxariista ilaahay inay helaan xoog badnaanta ay xoog badan tahay awgeed usluubka nabiga noocaasana nabigeeni maxamed baaba isticmaalay oo raxima allaahu akhii muusa buuhi nebigu calayh salaatu wasalaam sida bukhaariyo muslimba wariyeen muu odhan allaahuma arxam muusa ilaahu nebi muuse u naxariiso ee wuxuu ihi raxima allaahu akhii muusa oo waxa uu muujiyey nebigu calayh salaatu wasalaam rajo xoog badan inuu ku qabo walaalkii nebi muuse inuu helo raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala marka inaguna markayn muslimiinta u ducaynan le raxima allahu fulana raximahum ullah waa sidaasoo kale oo rajada aynu ku qabno inuu ilaahay ducadaasi u aqbalo oo raxmaddiisa ay helaan xoog badnaanteeda ayaynu muujinaynaa waxay farabadiyeen buu idhi asxaabtayadu min atasniif bay farabadiyeen التصنيف و جعل الشيء أصنافا متميزة جعل الشيء أصناafا متميزة waa شhaygii in laga dhigo noocyo kala soocan marka تصنيiفay farabadeen macnaheed waa maxay macnaa cilmigiibay sinفin sinفi ay ka dhigeen adiga arkay dee kutubta فiqigu sidaa ay u qoran tahay oo kitaabu طahaarة طahaaradii baa sinفi laga dhigay salaadii baa sinفi laga dhigay waxaa sinfi laga dhigay saasoo kale janaaistii iyo axkaamteedii soomkii xajkii wahaakada ilaa aakhirka ama nihaayada kutubta fiqiga wax weya laga gaadho waxaa la isweydiin karaa ta'liif iyo tasniif ma isku midba mise way kala duwan yihiin culimada qaarkood waxay leeyihiin ta'liifka ayaa ayaa ka caamsan ayaa ka ziyaadsan waxaa loo yaqaano tasniifka oo taaliifku waa iqaacu lulfa bayna alanwaac almutamayiza waa noocyadii kala duwanaa in la is-ogolaysiiyo in la kala sooco ayuu tasniif tusinayay oo qaybba dhinac loo dhigo taaliif wuxuu dheer yahay intaasi in lays ogolaysiiyo oo intii waxa weeyaan isqaban kartaba goonni laysu qabadsiiyo marka almuhim halkan tasniifka waxa looga jeedaa taaliif baa looga jeedaa inuu qofku isu keeno waxa weyaan kelimaad kelimaadkaasi ay noqdaan jumlado macno saxa samaynaya kadibna waxa weeyaan jumladihii ay bataan jumladaha intii isku wax tusinaysaba in goonni loo sooco asaa taaliifka looga jeeda wuxuu tilmaamay kutubta ay qoreen a'immada shaaficiyadaahi inay laba nooc yihiin mabsuuطaat iyo mukhtasaraat almabsuuطaat maa kaura lafda oo macnaha wey waa ta erayadeed iyo macnaheedu labaduba ay badan yihiin waa kutubtii dhaadheerayd ee waxa weeyaan fidsanayd almukhtasaraatna maa qala lafda wakaura macnaha wey maa qala lafduha wakaura macnaha waa ta erayadeedu ay kooban yihiin laakiin macnaheedu waxa weeyaan uu ballaadhan yahay wa atqanu mukhtasarin buu idhi kitaab la gaabshay ka u sugis badani almuxararu weeye kitaabka muxararka la dhaa lilimaam imaamkii xaalo u sugnaaday imaamkii abilqaasimi ahaa imaamkii abulqaasim ahaa markaasa waad samayn karnaa luqa ahaan waa isaga ansaxaysaa adqanuda inaynu ka dhigno waxa weeyaan mubtadii iyadoo nakiraa in markaa lagu bilaabo kole musawiqaat bay leedahay halkan waxa kaloo aynu samayn karnaa almuxarar baynu mubtadii ka dhigno idhahdo walmuxararu muxararku kitaabka muxarar magaciisa la ydhaahdaa lilimaami imaamkii xaalo u sugnaaday abilqaasimi abilqaasim ahaa atqanu mukhtasarin weeye waa kitaab kooban kitaabka u sugid badan ee sugidda masaaisha uu sugaa waxa weyan ay u badantay marka aaqan bimacnaa axkam mukhtasaraadka kale oo dhan halaba wadaagaan itqaanka iyo sugidda eh waa ka sugid badan yah wayaan macnuhu almuxararu buu ihi kitaabka muxarar la yidhaahdaa lilimaami buu u sugnaaday abilqaasim alraaficiy imaamkii abulqaasim ee raafic loo nisbeeye raaficuna waa raafic ibnu khadiij ditaxqiiqaati imaamkii u saaxiibka ahaa xaqiijinta iyo sugidda masaaisha waxa weeyaan uu sugo taqiiqaad waa jamcu taxqiiqa waana almaratu min ataxqiiq waa xaqiijinta iyo ka gungaadhista hal mar waxa weeyaan la sameeyo taxqiiquna waxa weeyaanu culimmadu istilaaxaan kelmadan aw isticmaalaan ihbaatu lmas'alati bidaliiliha aw cilatiha maca raddi qawaadixiha masaladii in lagu sugo daliilkeedii masaladiiyo daliilkii in la wada sugo ama tacliilkii la raaciyo haddaanay masaladu daliil cad aanay lahayn qawaadixda waxyaabaha ku soo aroori karee masalada lagu bushin karana in la radiyo laga jawaabo taxqiiq waa kan marka la leeyahay culimo waxa weeyaan culimada muxaqiqiintaabaa sidaa yidhina waxaa looga jeedaa culimada had iyo jeer arrinkaa ku sifaysan ee masaa'isha adiladooda raaciya waxyaabaha markaa lagu soo arooriye cidda khilaafta ay ku soo aroorisana ama ay ku bushisana waxa weyaan ka jawaaba marka wuxuu leeyahy alimaamu raafici raximah llahu tacaala wuxuu ka mid ahaa min dawi taxqiiq buu ka mid ahaa culimada masaaisha ku suga adiladeeda wixii lagu soo arooriye ama lagu bushiyana waxa weyaan ka jawaaba waxaa taxqiiqa markaa isla dhinac yaaloo jira waxa loo yaqaana atadqiiq tadqiiqu waa ka sii xeel dheeriyay taxqiiqa oo waxay yidhaahdaan tadqiiqu waa ihbaatu daliili bidaliilin aakhara waa in daliilkii daliil kale lagu sugo daliil kale waxa weeyaan daliilnimadiisa lagu sugoo lagu xoojiyo wa huwa buu yidhi kitaabka muxararka la yidhaahdaa ee almuxararu ee uu qoray imaamka abulqaasim kaiiru lfawaa'idi weeye waa faa'iidooyinkiisu miday aad u badan yihiin waayo qaabkan kitaabka u dhigay qaab xataa looga horreeyey ma aha oo kitaab sidan oo kale u dhigaan hortii lamaba qorinba garaar madhabkan marka la eego alfawaa'idna waa jamcu faa'ida waana maa yurqabu fi istifaadatihi aw ifaadatihi faa'iido waxa la wixii la jecel yahay ee naftu ay ka hesho inay faa'iidaysato ama inay cid waxa weyaan ay u faa'iidayso markaa kitaabkan faa'iidooyinkiisa ayaa badan cumdatun cuskasha ayuu u yahay fii taxqiiqi اlmadhabi madhabka xaqiijintiisa n fii bayaan اraajix almadhab halkan waxaa looga jeedaa alraajix baa looga jeeda wakadalika wixii mushkila ama mushtabihe wax kale ku khaldami kara cadayntiisa almadhab asalaan waa makaanu dihaab waa meesha la tago weeye kadibna waxaa loo soo isticaaraystay ma ctaqadahu alcaalimu wa dahaba ilayhi min alaxkaam caalim wuxuu ictiqaaday isagu uu ku tegeeye sax uu arkay oo axkaama ayaa kelimatulmadhab waxa weeyaan loo soo isticaaraystay waa min baabi tashbiihi lilmacquuli bilmaxsuus wixii la taaban karayey wixii la fahmi karayey oo haddee masaa'il qofku uu doorto oo isaga sax ula muuqata ayaa waxaa lagu shabahay wixii la taaban karayo makaanka ah waa min hada الnooع waay muctamadun mid la muctamadun mid la cuskadaabuu u yahay lilmufti muftiga ka fatwoonaya ee su-aalaha la weydiinayo ka jawaabaya kaas ayuu ayuu cumdo u yahay kitaabkani wahayrihi muftiga kaan hayna cumda ayuu yahay oo kaan muftiga hayna de waa mudariskii tusaale ahaan waa kii dhigaayay kutubta fiqiga iyo mualifkii kii wax qoraayay wakadalika almutacalimuun kuwa iyagu wax baranaya waxaba aan dhigahayn iyaga laftoodana cumda ayuu yahay oo hayrkaas bay soo gelayaan waa yahay hayrkaasoo min uli raghabaat yacnaa khayrdoon kuwa u saaxiibkaa ah khayrdoon iyo khayr jacayl kuwa u saaxiibkaa ah waa jamcu raghba alinhimaaku cala alkhayri طaalaban lxiyaazati macaalih waa qofku inuu awooddiisa isugu geeyo khayrka isagoo raadinaya khayrka halka u sarraysa inuu isagu uu ka helo marka dadka khayrka jecel khayrkaasoo cilmigu uu ka mid yahay ayaa kitaabkani muctamad uu yahay waqad iltazama wuxuu islaasimsiiyey bimacnaa uu isa saaray oo dusha u ritay musanifuhu kitaabkan muxararka la yidhaahdo sheekha qoray raximah اllahu tacala oo raafica ah an yanusa inuu caddeeyo oo uu nasgareeyuu sheego calaa maa shayga inuu nasgareeyo saxaaxaw ay saxiixiyeen sax ay ka dhigeen mucdamu lasxaabi asxaabu shaafici badankoodu ay yidhahdeen sidaasi ayaa madhabkiia ila waxaa dhacda saynu arki doonno in laysku khilaafoba mas'alada madhabku waa maxay maa huwa almadhabu fi hadi اlmas'ala marka haddii taasi ay dhacdo dhinaca ay u bataan ayuu isagu markaa nasgaraya kitaabkan uu ku qoraa buu leeyahy waana sida haalibkaa taasi waa jirtaa masaa'il mucdam ulasxaab uu ku khilaafay alraaficiyu raximah اllahu tacaala wayna soo mari doontaa oo aynu arki doonno wawafaa buu ihi waa oofiyey ee alraaficiyu raafici bima اltazamahu arrinkaa uu islaasimsiiyey wuu oofiyey buu idhi manaa sidii isaga ay ula muuqatay marka waxaa la isweydiin karaa haddii arrinkaasi uu oofiyey raafici oo uu ka dhab sheegay muxuu nawowi raximah llahu tacala masaaisha qaarkood uga dabatag ugu qabsaday wax weeyaan uu ugu khilaafo wuxuu ujeedaa markaa sida haalibkaabuu ujeedaa sida haalibka xaaladdu ay u badantahy buu ujeeda wa huwa buu ihi kitaabka raafici oo muxararka ah min ahami min ahami اlmaطluubaat kuwa la dalbo kuwa u muhiimsan buu ka mid yahay aw ahami اlmaطluubaat ama kuwa la dalbo ka u muhiimsanba weeye isaga ayaaba u muhiimsanba bimacnaa ugu sito oo ugu sareeya laakiin hase yeeshee fii xajmihi kibarun weynaan baa fii xajmihi dhumucdiisa ku sugan manaa uu dhumuc wey kitaabku waa weeye xajmi maxaa la ydhahda xajmu shay waa jurmuhu annaatiu min alard waa shayga jurmigiisa cufkiisa ayaa xajmi la ydhaahdaa marka dhumuc baynu iskaga macnayno af soomaaliyaan taas ayaa ugu dhow laakiin hase yeeshee kibaru weynaan ayaa fii xajmihi kitaabka muxararkee raafici dhumucdiisa ku sugan weynidaasoo yacjizu ka caajizayo yanaa sababteeda can xifdihi xifdigiisa akaru ahli اcasr casrigan dadka nool badankoodu ay ka caajizayaan marka jamaacaة اcasr dadka jecel inay wax xifdiyaan badankoodu maadaama uu wen yahay xifdigiisa waa ka caajizayaan buu leeyay waayo waxaa dhacay waxa weyaan qusuuru اlhimam dadka himadooda inay hoos ay u dhacday oo haddii kitaabku waxa weyaan uu yaro weyn yahayba laga yaabo dee xifdigiisii inay ka caajizaan ay tahli waayaan oo ay kari waayaan halka markaa wuxuu ishaaray dee inuu kitaabkani uu mudan yahay kitaabkan mukhtasarkan uu kitaabka raafici ka sameeye magaciisa minhaaj la idhaahdaa in la xifdiyo inuu mudan yahi iyadoo la nadmiyeyna de waa badan tahay oo waa jirtaa waxa kale uu tilmaamay inay fiican tahay ama ay la gudboon tahay dadka cilmiga dalbaya inay ku sifoobaan culuwulhima kutubta waaweyn inay xifdiyaan baa culuwulhima ay sababaysa kadalika wakti badan inay ku jiraan alabulcilmiga maaha qofku alabulcilmiga intuu bilaabo dabeetana markiiba inuu ka caajiso ama kitaabkii intuu bilaabo dabeetana intuu ka caajiso dhexda uu kaga hado qofka noocaasiya waxba uma xaasilgaroobayaan cilmi dalabkiisuna baraka badan yeelan maayo cilmigana qofkaasi meel ka gaari maayo cilmigu wuxuu u baahan yahay in loo sabro culuwulhimana loo yeesho han sarena loo yeesho iyo yuhuun in meel sare laga gaadho ilaa bacda ahli cinaayaat mooyaane dadku inaana isku wada mid ahayn buu tilmaamo wuxuu yidhi yacjizu waa ka caajizaya can xifdi xifdintiisa iyo qaybistiisa akaru ahli lcasri casrigan dadka nool badankoodu ilaa bacda ahli lcinaayaat dadka cinaayaadka u ehelka ah yanaa tixgelinta cilmiga ay tixgeliyaan oo xil ay iska saaraan barhkood mooyaane oo kuwaasi kitaabku haba weynaadabe xifdintiisa iyo dhegaysigiisa iyo akhrisashadiisa iyo daalacashadiisa iyo intaa midna kama caajisaan culuwulhima ayay leeyihin allahum cinaaya bialab alcilm waa kuwa aad u tixgeliya oo ilaashada dalabka cilmiga marka wuxuu sheegayaa arinta noocaasi inay ta arinta kaliftay kitaabkii muxararka ee raafici uu qoray inuu soo gaabiyo soo koobo fara'aytu buu idhi waxaan ra'yiyey oo arrinkuu iila muuqday markii dadkii wakhtiga noolaa badankoodu ay ka caajiseen xifdintiisa sidee kitaabkii loo xifdiyo waxaan ra'yiyey ikhtisaarow kitaabka inaan soo koobo oo ikhtisaarku waa xadfu lfuduul waxyaabaha aan loo baahnayn oo dhan ee laga tegi kare laga maarmi karo in laga jaro weyaan ikhtisaarku waana sida uu sameeyey alimaamu nawi raximah llahu tacaala oo muqadimadan gebagabadeedu inoogu sheegi doonaa axkaamtii uu muxararka raafici ku sheegay inaan waxbaba ka teginba masalo qura inaanu ka tegin marka wuxuu ka jaray waa maxay si uu kitaabku u koobnaado waa wax marka horeba laga maarmi karo wey oo laga kaaftoomi karo oo sida tusaale ahaan inuu xukum hadal dheer uu ku sheego raafici imaamu nawwina raximah llahu tacaala kelmado kooban xukumka laftiisa uu ku sheego oo uu ku cabiro arinta noocaasiina waxaa la odhan karaa alimaamu nawowi raximah llahu tacaala hortii way yaray haddaan la odhan mabay jirinba alimaamu nawowi wakhtigiisii bay bilaabantay in masaa'isha fiqigaa cibaaraad iyo weedho kooban lagu sheego kadibna arrinta noocaasiya waa laga dhaxlay oo fuqahadii ka dambeeyey dariiqa noocaasiya ayay mareen in masaa'isha fiqiga iyo axkaamta kalimaad kooban waxa weyaan ay ku cabiraan wuxuu idhi fii naxwi nisfi xajmihi dhumucdiisa kala barhkeed in ku dhow inaan ku soo koobo ayaa ra'yiyey buuhi marka haddii dee kala barhkii waxoogay uu dhaafo wax dhibaataa ma laho dee isaguba mu odhan nisfi xajmihi naxwi nisfi xajmihi ay fii qariibi nisfi xajmihi dhumucdiisa ama xajmigiisa kala barhkeed yacnaa wax ku dhow inaan ku soo koobo oo sababtu u soo koobaya waa maxay ikhtisaarku asbaab buu leeyahy kitaab marka la koobayo liyasula xifduhu waa xifdintiisa iyo qaybitaankiisu si uu u fududaado oo alikhtisaaru yuciinu cala alxifd waalbastu yuciinu cala alfahm waaltawiil waalbastu yuciinu cala alfahm in la soo koobaa xifdiga ayay caawinaysaa in la dheereeyo la faahfaahiyaana fahamka ayay caawinaysaa maca maa udaminuhu yanaa xaalo uu la socdo maa adumuhu ilay waxa aan ku daraya isaga insha allahu tacaala oo min anafaa'isi ah masaa'ishii qaaliga ahayd ee almustajadaat almustajaadaat almustajaadaat ee ahayd masaa'il lagu tiriyo inay tahay masaa'il wanaagsan yani almustaxsanaat weeyaan macnuhu halkana wuxuu inoogu tilmaamay inaanu alimaamu nawowi raximah llahu tacaala shaqada kitaabkan uu ka qabtay muxararka la dhaanay ku koobnayn inuu gaabiyo uuna waxyaaba laga maarmi karo uu ka tuuro ee inuu ku daraayo masaa'il qaali ah oo cidda cilmiga aqoon u lihi ay u arkaan inay tahay masaa'il aad u fiican oo qiimo leh masaaishii maxaa ka mida minha waxaa ka mida masaaisha atanbiihu baa ka mida baraarujin calaa quyuudin quyuud aan ku baraarujiyo fii bacdi lmasaa'il masaaisha qaarkood dhexdoo masaaisha qaarkood oo uu ilaaqay oo si sii daysan uu sheegay alimaamu raafici raximah llahu tacala inaan qayd raacin marka qaydkaasi dee ziyaadu noqonaya waanaynu arki doonaa insha allahu tacaala hiya buu ihi quyuudaas hiya quyuudaasii min alasli asalka maxduufaatu mid laga jaray weeye quyuudaas waa mid asalka ka maqan marka waa ziyaado anigu aan ku daray buu leeyihi marka quyuuduna waa badanta oo masaa'il fara badan ayuu alimaamu nawowi raximah llahu tacaala quyuudu raaciyey waxaa la isweydiin karaa qaydku waa maxay culimmadu qaydka waa tacriifiyaan waxay dhahdaan waa maa jii'a bihi lijamcin aw mancin aw libayaani lwaaqici maa jii'a bihi lijamcin aw mancin aw libayaani lwaaqici waa hadalka la yidhaahdo ama la keeno iyadoo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in kii hore wax lagu daro oo isaga iyo mid kale wax weyaan la jamciyo ama in wax la manciyo oo qaydka waxaa loo sheega waxbaa lagu saaraya mid kale inaanu soo gelinbaa inuu soo galaabaa lagu diidaya aw libayaani lwaaqici baaba loo sheegayaayo waxba kordhin maayo oo jamcinna soo kordhin maayo mancinna soo kordhin maayo waaqicay xaqiiqadu say tahay unbuu caddaynaya sida ashafaq alaxmar oo quyuudda nawowi bay ka mid tahay kelimatlaxmar ee kitaabka raafici aan ku oolin marka qaydka noocaasoo alaxmar ashafaqu alaxmar alaxmar waa qayd ashafaq uu raaciyey nawowi waana libayaani lwaaqic oo kelimatu shafaq baabayna tusinaysa xumrada iyo casaanka alaxmar dabadhigistan la dabadhigay waaqicii ayuunbay caddaynaysaayoo shafaqu axmar inuu yahay ayuunbay sii sheegaysaa un wamina waxaa ka mida buu ihi masaaisha aan kitaabkan u geeye aan ku daray mawaadicu meelo yasiiratun yar mawaadicdaasoo dakaraha uu sheegay alraafici fi lmuxarari kitaabka muxararna ku sheegay calaa khilaafi lmukhtaari sidii raajixa ahayd almukhtaar halkaa raajix uga jeeda sidii raajixa ahayd si aan ahayn uu u sheegay marka calaa khilaaf dakaraha ficilkaa ku tacalluji fi lmadhabi madhabka dhexdiisa sidii la doortay si aan ahayn fi lmadhabina almukhtaar baynu ku tacallujinnay kamaa sataraha si aad arki doonto in sha allahu tacaala waadixaatin xaalo ay tahay mid cad masaaisha kale uu kordhiyay alimaamu nawowi waa masaa'il alraafici raximah llahu tacaala sidii raajixa ay ku ahayd madhabka shaaficiyada dhexdiisa si aan ahayn isagu u dhigay ay ula muuqatay marka masaaisha noocaasa iyadana wuxuu leeyahy dee sidii raajixa ahayd ee madhabka dhexdiisa raajixa ku ahayd ayaan sheegayaa buu leeya alimaamu nawowi raximah llahu tacaala oo bimacnaa inaan inaan masaaisha ku khilaafsanahay oo sidii sawaabka ahayd isagu aanu marin ayaan tilmaamayaa buu leeyahy sataraaha haddaynu ru'yada markaa ka dhigno dee ru'yatulbasar wadixaat waxay noo noqon doontaa xaal bay noqon haddii kalena dee mafcuulkii labaad ee ra'a ayay noqon doontaa wa minha waxaa ka mida masaaisha kitaabka aan ku dare aan u geeyey ibdaalu maa ereygii inaan bedelo kaana ahaaday huwa lafdigu hariiban mid hariiba ahaaday macanaa macnihiisa aanay dadku wada garanahaynoo hore aan la wada fahmi karin min alfaadihi hariibkaasi oo alfaadiisii ereyadiisii uu isticmaalay ka mida shaqooyinka kale kitaabka uu ka qabtay waxaa ka mid ah in ereygu hadduu yahay erey hariiba bimacnaa hayru waadix ilmacna macnihiisu aan aad u caddayn macnihiisu waxa weeyaan daqiiq uu yahay inuu ku bedelo erey kale oo macnihii ay xagga macnaha isku mid ka yihiin laakiin isaga ka caddaan badan oo ka muuqasho og ibdaalka waxaa loo yaqaaniya tabdiilka farqibaa udhexeeya ibdaalku waa rafcu shay wa wadcu hayrihi makaanahu ibdaalku waa shaygii in meeshii lagaba qaado oo mid kaloon isagii ahayn meeshii lasoo dhigo kaasaa ibdaal la yidhaahda oo waxaan qaaday caagadan tana meeshii aan ka qaaday baan ayaan moobilkaa dhigay taasaa ibdaal la yidhaahda shaygii hore meesha uu ka wada baxay mid kalea soo bedelay marka ereygii dee raafici uu isticmaalay hariibkaha gebigiisa meesha uu ka saaraya mid kale oo ka macno cad oo xagga fahamkana uga dhow ayuu meeshiisii dhigaya tabdiilkuse waa ka duwanya isagu wa takhyiiru shay maca baqaa'i caynihi waa shaygii in lagu sameeyo isbedel wax laga bedelo iyadoo shayga cayntiisii ama laftiisii waxa weyaan ay joogto oo isagii meesha aan laga saarin tusaale ahaan caagadan ayaan rinji madow baan mariyey caagadda lafteedu way joogtaa laakiin dee xaggii midabkan isbedel ku sameeyey marka kaas ayaa la ydhaahdaa tabdiil ka horena ibdaal baa la ydhaahdaa wuxuu idhi aw muhiman ama ahaaday mid moodsiinaya cidda akhrida ama maqasha khilaafa sawaabi sidii saxda ahayd si aan ahayn biawdaxa baan ku bedelay mid caddaan badan wa akhsara oo kooban minhu isaga ka kooban bicibaaraatin baan ku bedelay weedho anoo adeegsanaya jaliyaatin ay waadixaatin yanaa aad iyo aad u cado aad u muuqasho badan marka halkan luqadu waxay sax ku tahay baadu inay gasho ka la bedelay ee meesha laga saaray oo aanay gelin ka lagu bedelay meeshiisii la dhigay haddana baadii wuxuu geliyey siaad arkayso kii la bedelay maahae kii lagu bedelay ayuu geliyey marka arinta noocaasi curfi bay iska noqotay luqadu sidaa hore ahaata xataa qur-aanka siaa ku soo aroortay waa sidaas weeye in ba'du ay gasho kii meesha laga saaray mooyaane ka soo weydaartay lagu soo bedelay laakiin curfigay iskaga dareertay ba'da in la geliyo ka isagu bedelka ah ee kii hore meesha laga saaray soo bedelay wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi masaaishaasi qaaliga ah ee aan ku daray waxaa ka mida bayaan lqowleyn labada qowl inaan caddeeyo ayaa ka mida aw ilaaqwaal ama aqwaasha oo aqwaal haddaad maqasho waxa iska leh alimaam shaafici raximah اllahu tacaala oo haddii waxa weyaan la yidhaahdo fii qowlin ama la yidhaahdo fi اlqowl اljadiid ama fi اlqowl اlqadiim haddii la yidhaahdo waxa weeyaan waa imaam shaafici raximah اllahu tacala aqwaashiisa waxaa dhici karta alimaam shaafici raximah اllah in mas'alo qura uu ku yeesho laba qowl ama ka badan inuu ku yeesho marka aqwaashaasaan caddaynayaa buu leeyahy aqwaasha waxa weeyaan keebaa raajixo xoog badan keebaa laga xoog badan yihi iyadana waan caddaynaya masaajisha kitaabka aan ku daray ee raafici aanu samayn bay ka mid tahay wlwajhayni wa minhaa waxaa ka mida bayaanu lwajhayn labada waji inaan caddeeyo oo wujuuh haddaad maqasho waa aqwaalu aaabi alimaam shaafici raximah اllahu tacaala aaabi shaafici mujtahidiinta ah ee zaman ahaanna waxa weyaan u dhowaa aqwaashooda ayaa wujuuh lagu tilmaama marka haddii tusaalaan labada masalada ay laba qowl ku leeyihiin aaabu shaafici ayaa la odhanaya fi masalai wajhaan marka labada waji ama wujuuhda masalada ku jirta keebaa waxa weyaan raajixa keebaase marjuuxa taana waa caddaynaya buuli wariiqayn wa minha waxaa ka mida arrimaha qaaliga kitaabka aan ku daray bayaanu ariiqayn labada dariiq inaan caddeeyo haddaad maqasho uruq aلطuruqu waa ikhtilaafu asxaabi shaafici fii xikaayati اlmadhab waa khilaafka asxaabu shaafici ay isku khilaafaan madhabka ka warankiisa say isugu khilaafaya waxay isugu khilaafayaan tusaale ahaan masaladu maa qaci baayo qowl qura ku jira ama weji qura mise waa khilaafi oo laba qowl baa ku jira ama ka badan ama laba weji ama ka badan hadday masaladu khilaafi tahay tusaalahaan waxay isku khilaafayaan khilaafku ma qawliba oo alimaamu shaaficiba aqwaashiisu masalada isku khilaafsanta mise khilaafku waa wejhi asxaabu shaafici ayaa masalada waxa weyaan isku khilaafay marka madhabkii muxuu yahay ayaabay isku khilaafsan yihiinba marka taa lafteedana waan caddaynayaa buui markay iskhilaafaan asxaabu shaafici oo ay isku khilaafaan waxa madhabkii uu yahay iyo masaladu siday tahay ma masalo weji quralaba mise waa masalo khilaafku ku jiro hadduu khilaaf ku jiro khilaafku waa noocee ma qawliba ma wejiba taana waan caddaynayaa buui wanasi buui wa mina waxaa ka mida masaaisha aan kitaabkaasi waxa weeyaan ku daray bayaanu nasi naskii inaan caddeeyo almansuus lishaafici oo wixii imaamu shaafici raximah اllahu tacaala laga hayo ama kutubtiisa uu ku qoray ama asxaabtiisii iyo ardaydiisii ay ka soo wariyeen wamaraatib alkhilaaf wa minhaa waxaa ka mida bayaanu maraatib alkhilaaf khilaafka maraatibtiisa inaan inaan inaan caddeeyo haddii masaladu ay khilaafu tahay ama khilaafku bayn alaqwaal ha noqdo ama bayn alwujuh waxa weeyaan ha noqdo ama fii xikaayat almadhab ha noqdo inaan caddeeyo khilaafka maraatibtiisa keebaa qawiya aqwaasha masala la isugu khilaafay ama wujuhda keebaa daciifa wahaakada fii jamiici alxaalaat buu yidhi xaaladaha oo dhan waa sida qaalibka ah ee waa jirtaa masaa'il badan oo alimaamu nawowi raximah allahu tacaala aanu sidaa yeelin haddaba halkan wuxuu inoo sheegayaa istilaaxaadkii uu isticmaalayey ee kitaabkan dhexdiisa uu isticmaalayey faxayu meesha aquulu aan idhaahda buu yidhi fil adhari aan idhaahdo masalaan ka hadlay masaladii waxa weyaan khilaaf baa ku jira dabeetana waxaan idhi fil adhari ama calal adhari aw ilmashhuuri aan idhaahdo fa min alqowleyni labadii qowl bay ka ahaatay aw ilaqwaali ama aqwaashi oo haddaad maqasho aanoo le aladhar ama almashhuur horta waxaad ogaataa masalada inuu khilaaf ku jiro waxaanaad ogaataa mar labaadka khilaafku inuu qowli yahay oo alimaam shaafici raximah llahu tacaala aqwaal masalada uu ku leeyahay aqwaal iskhilaafsan markaasaan isticmaalayaa buu leeyahay labadaasi cibaaro alahar aw ilmashhuur haddaba waxa isweydiin leh maadaama labada kelmadoodba alahar iyo almashhuurba ay tusinayaan in masalada khilaaf ku jiro khilaafkuna uu qowli yahay oo imaam shaafici laba qowl ama ka badan masalada uu ku leeyahay goormuu adhar isticmaalayaa goormuuse almashhuur isticmaalaya taasoo caddeeye wuxuu idhi fain qawiya alkhilaafu khilaafku hadduu xoogaysto khilaafka labada qowl ama ka badan ee shaafici u dhaxeeya ee masalada qura ku sugan hadduu xoogaysto qultu waxao dhan aladharu aladhar markaasaan isticmaalaya marka aladhar maxay muujinaysaa masaladu inay khilaafi tahay khilaafkuna bayn alaqwaal inuu yahay khilaafkuna inuu qawi yahay oo adhar markaa muqaabilkiisi dee daahir baa ah oo isaga laftiisu dee xoog badan waa laga xoog badan yahay une wa ilaa haddii kale ay in lam yaqwa alkhilaaf khilaafka aqwaasha shaafici ka dhaxeeya haddaanu qawi ahayn oo xoog aanu ahayn falmashhuuru buu yidhi qultu waxaan odhan almashhuuru ayaan odhan doonaa oo almashhuuru maxay tilmaamaysaa masalada inuu khilaaf ku jiro khilaafkuna inuu qawli yahay khilaafku inaanu qawi ahayn ayay tilmaamaysaa oo muqaabil اlmashhuur waa maxay aciif weeye muqaabil اlmashhuur waa waa daciif waxayu meel aquul aan idhaa alasaxu aw isaxiixu aan idhaana fa min alwajhayni bay ka ahaatay laba waji xaggood aw ilawjuhi ama wajiye masalada ku jira xaggood bay ka ahaatay masalaan ka hadla waxaan idhi alasaxu kada ama asaxiixu kada baan idhi waa inaad ogaato kow masaladu inay tahay khilaafi laba waa inaad ogaato khilaafku inuu yahay wajhi oo aqwaal shaafici oo iskhilaafsani masalada kuma jirto ee waxaa ku jirta aqwaal ay leeyihin a'immadii mujtahidiinta ahaa ee shaaficiyada ahaa oo iskhilaafsan oo labaa ama ka badan ayaa masalada ku jirta marka waaye goormaa la odhanaya waa sida tii hore oo kale alasaxu goormaasa la odhanaya asaxiixu halkii hore uun mariyo khilaafka wujuuhda u dhaxeeya hadduu qawi yahay alasaxu baa la odhan alasaxu markaa muqaabilkiisuna muxuu noqon asaxiixu buu noqon doonaa oo isaga laftiisu dee awood badanoo daliil haysta haddii khilaafku uu yahay mid daciifa oo muqaabilku uu yahay mid daciifana waxaa la odhan doonaa asaxiixu baa la odhan doonaa wuxuu idhi fa min alwajhayni aw ilawjuh fain qawiya alkhilaafu haddaba khilaafka wujuuhda u dhaxeeya ama labada weji u dhaxeeya hadduu xoog badan yahay qultu waxaan odhan doonaa alasaxu baan odhan alasaxu waxay tilmaamay masaladu inay khilaafi tahy khilaafku inuu weji yahay oo bayn wujuuhu u dhaxeeyo khilaafku inuu qawi yahay bay tilmaamay wa ilaa haddii kale in lam yaqwa alkhilaafu khilaafku haddaanu xoog badnayn fasaxiixu baan odhan doonaa ama fasaxiixu saxiix huwa aladii ucabiru bih waa kaan cabiraya wey bimacna aan isticmaalayo oo asaxiixu maxay tusin masalada inuu khilaaf ku jiro khilaafku inuu weji yahay khilaafku inaanu xoog badnaynoo muqaabilu saxiix buu noqonayaa daciif buu noqonaya waxayu meel buu ihi aquulu aan odhanaya almadhabu fa min aariiqayni laba ariiq xaggoodu ka haday aw iuruqi oo haddaan idhaahdo masalo laysku khilaafay intaan ka hadlo almadhabu kada madhabku waa sidaa macnaheedu waxa weeyaan mas'aladan khilaaf baa ku jira khilaafku maaha khilaaf qawliya ma aha manaha khilaaf weji ah waa khilaaf uruqiya weeye waxa la ysku khilaafay waa fii xikaayat اlmadhab baa la ysku khilaafay oo qole waxay taagan yihiinba masaladanu khilaafiyaba maaha madhabka dhexdiisa qolana waxay taageen waa khilaafiya ama way isku waafaqsayeen masaladu inay khilaafiya tahay madhabka dhexdiisa laakiin khilaafka noociisiibay ayay ku kala duwan yihiin oo qaar waxay leeyihin khilaafku waa qawli qaarna waxay leeyihin khilaafku waa maxay waa wejhi bay leeyihin marka almadhabu haddaan idhaa macnaheedu waa famin ariiqayni aw iuruqi weeye oo bimacnaa khilaafkooda ay isku khilaafeen madhabku wuxuu yahay yanaa sida raajixa ka ay waa sidaa weyaan macnaheedu kelimatu almadhab haddaan isticmaalo waxaytu meel aquulu aan idhahdo annasuna kelimatu nas aan isticmaalana fahuwa naskaasi nasu shaaficiyi weeye alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala hadalkiisii uu caddeeye weeye oo kelimatu nas maxaa kaloo ay tilmaamaysa horta waxay noo sheegaysaa waxaa la sheegay inuu yahay hadalkii shaafici raximah اllahu tacaala waxa kaloo ay noo sheegaysaa yana wax khilaafsani inuu jiro ويكون w ahaanaya هناaka halka wجه wجه ضaعيiف ضaعيiفa أو qwل ama qwl a نaص markaan idhaahdo waxaan tilmaamaya aلimaم الشhaaفiعي رaحimه اللaه taعaلى qowlkiisii inuu yahay waxa kaloon tilmaamaya inuu jiro qowl kale ama inuu jiro weji kale qowl laga xoog badan yahay iyo weji ضaعiifa marka wejigii isaga ضaعiif buu ku sifeeyey wejiga de waad garanaysaana waxa looga jeedaa yana qowl ay masأalada ku leeyihiin asxaabu alimaam الshaafici almujtahidiin oo ardaydiisii ahaa wakhtiyaaan kuwii ku dhowaa oo khilaafsan naska shaafici ayaa masalada ku jira ama waxaa ku jira qowl shaafici uu leeyahay oo qowlka laftiisu waa laga xoog baday oo sidaa naska lagu tilmaamayba sidii xooga badnayd isaga kelimatu daciif uu kala xishooday oo qowlkii imaamka inuu idhaado inuu idhaa wajun aw qowlu ضaciifu oo isaga laftiisa daciif ugu sheego qowlkii imaamka isaga waa kala xishooday laakiin xaqiiqadu siday iska tahay baa sidaas waa yahay aw qowlun ama qowl qowlkaasi oo mukharajun buu idhi qowlkaasi oo la soo saaray masalada ama weji baa ku jira daciifa ama qowl mukharaja baa ku jira qowl mukharaja maxaa looga jeedaa qowl iyo qowl mukharaja waa kala duwanyin qowl mukharaja waxaa looga jeedaa haddaynu suurayno alimaam shaafici raximah اllahu tacala waxaa laga hayaa laba nas yanaa laba hadal oo cad baa laga haya oo uu ka yidhi laba mas'alo maaha mas'alo qura laba mas'aluu ka yidhi labadaa mas'alo oo mutashaabihatana isshabbaha oo laa yadharu maa yaslux an yakuuna farqan baynahuma oo ma muuqato wax farqiyo labadaa masalo udhaxeeya ama lagu tilmaami karo inuu yahay farqi labada masalo udhaxeeya labadii masalo way isu eegyiin marka la eego wax lagu sheegi karo inuu yahay farqi udhaxeeyo muuqdaa ma jiro haddana alimaamu shaafici raximah allahu tacaala laba nasoo kala duwan buu ku leeyihi tanna hadal buu ka yidhi tanna hadal labada hadalla waa kala duwanyin marka takhriijku waa maxay takhriijku waa labadaa mas'alo in laysu minguuriyo oo mas'aladan koobaad xukumkeedii la qaado oo mas'alada kale la siiyo iyaduna way leedaha hadda la socdo mas'alada kalena xukumkeedii lasoo qaado oo mas'aladan la siiyo marka mas'alo walba maxaa ku sugnaanaya qowlkii asalka ahaydee shaafici uu ka yidhi naska ahaa iyo mid loo soo raray oo masalada kale looga soo raray ayaa masalo walba ku sugnaanaya masaladaasoo kalea la odhanayaa fiiha qowlaan nasun wa mukharaj qowl nasoo shaafici laga hayo oo loo nisbayn karoo la odhan karo shaafici baa la yidhi iyo qowl mas'alada kale looga soo saaray ee dee ay isku mid kayiin labadii masale ayaa isku mid ah kaasaa markaa takhriij la ydhaahdaa markaa qowl mukharaja alimaamu shaafici ma loo nisbayn karaa usuul fiqigeen masaladaa ku aragnay sida saxdii waxay tahay qowlkaa shaafici aanu nasgarayna si cad isagu aanu u sheegin laakiin laba qowl oo laba mas'alo oo isku mida uu ka yidhi laga soo saaray alimaamu shaafici looma nisbayn karo waayo maxaa dhici karta bay dhahaan culimmadu waxaa dhici karta looma nisbayn karo waxaan uga jeedaa lama odhan karo shaafici baa sidaa yidhi mar haddii qowlku takhriij uu ku yimi sababtu waxa weeye waxaa dhici karta alimaam shaafici haddii loo bandhigi lahaa inuu sheegi lahaa farqi labadan masalo udhexeeya odhan lahaa labadan mas'alo labada qowle kala duwan waxaan uga idhi dee labada masalo idinka idinla muuqdeen inay isku mid yihiine labada masalo way kala duwan yihin waxa ay ku kala duwan yihiin oo waxa noocaas inuu odhan lahaa baa dhici karta walihaada lama odhanayo waa qowl shaafici qowlka takhriijka waxa weeyaan lagu keenaa waxaytu meel aquul aan idhaahdo aljadiidu aan idhaahdo falqadiimu qadiimkii khilaafuhu wuu khilaafsan yahi oo haddaan idhaahdo aljadiidu kada horta waa waa qowlkii shaafici baa la sheegaya alimaamu shaafici baa aqwaashiisu laba ay noqotay marka xagga wakhtiga laga eego jadiid iyo qadiim bay u qaybsantay jadiid waxaa la yidhi wixii intii uu baqhdaad iyo xaggaa joogay alimaamu shaafici uu qoray amaba waxaan ujeedaa aljadiid waxa yidhi intuu masar u wareegay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wixii uu fatwooday ama uu qoray qadiimna waa baqhdaad iyo xaggaa intuu joogay masr aanu u wareegin wixii uu fatwooday ama ama uu qoray jadiidku wuxuu leeyahay ruwaad kuwa imaamu shaafici ka wariya muzani iyo arabiic almuraadi saaxib اlum ah iyo arabiic aljiizi iyo albuwayطi iyo xarmala iyo moxamed bn cabdilxakam asalahaan wuxuu ahaan jiray xanafi xaggan uu soo guuray markii dambe iyo cabdulaahi bnu zubayr alxumaydi waxaa kaloo uu leeyahay jadiidku kutub buu leeyahay kutubta shaafici aynu naqaano badankeedu waa jadiidka wey sida kitaabka waxa weeyaan alum iyo alrisaala iyo kutubta imaamu shaafici raximah llahu tacala aynu naqaano badankeeda ibtaal istixsaan iyo badankeedu waa waa jadiidka wey qadiimka ruwaadiisa waxaa ka mida azacfaraani iyo alkaraabisi abu thawr iyo axmed ibnu xambal afartaas kutubtiisana waxaa u caansan kitaabka la dhahdo kitaab alxuja madhabkii qadiimka ee shaafici raximah llahu tacaala ayaa ku qoran marka wuxuu leeyahy haddaan jadiid sheego waxaad ogaataa qadiim khilaafsan baa jira oo qadiim khilaafsana haddaanu jirin dee jadiid lama soo hadal qaadoo lama sheego oo haddii alimaamu shaafici raximah llahu tacaala madhabkiisii qadiimka ahaaye dee intaanu masar u wareegin lagu yaqaanay wax khilaafsan aanu sheegin dee qadiimkii ayuunbaa lagu shaqaynaya qadiimka laftiisii ayuunbaa lagu shaqaynayaayo macnaa madhabkiisii oo loo nisbaynaya haddii jadiidka laba qowlu ku yeesho oo la ogaya ka dambeeyena ka dambe ayaa ayaa madhabkiisiiya ka dambeeye haddaan la ogayn labada qowle jadiida ku jirana yana raajixa lagu camal falayaa masaail badanoo noocaasina waa jirta aw ilqadiimu haddaan idhaahda buu idhi aw fii qowlin qadiimin haddaan idhahdo aw fii qowlin qadiimin waxa hi kitaabka dhexdiisa kuma imanba muqadimaduun bay ku xusantay faljadiidu madhabkii shaaficiya jadiidkaa khilaaf waa khilaafsany waxaytu meel aquula idhahdo waqiila kada baa la yidhi fa huwa qiilkaasi wajhun oo daciifun weeye waa weji waa qowl ay leeyihiin asxaab ulwujuuh isla markaana waa daciif wاصaxiixu aw ilasaxuna khilaafuhu weeye oo صaxiix al iyo alasax khilaafkiisa ayaa ah weji daciifa horena waynu soo tilmaanay qiil baana laga cabiraa isaga waxayثu meel aquulu aan idhaahdo wafii qowlin kadana faraajixu khilaafuhu weeye marka halkan muu caddayn n wuxuu uga jeedo qowlkan uu yihi faraajixu khilaafuhu aduu kaaga tegay inaad tadaburto minhaa waxaa ka mida buu i kitaabka muxaraka raafici waxaan ku daray masaa'ilu baa ka mida masaaishaasi oo nafiisatun yana mid qaali ah waxaa qaali loogu sheegay nafcigeeda badan baahida loo qabaana aad bay u badanta masaaishaasoo adumuhaa aan u geyn doonaan ku dari doono ilayhi mukhtasarka raafici ymbaii oo yaxsunu ay wanaagsanayd anlaa yukhalla kitaabu kitaabka inaan laga badhnaysiin minha masaaisha waa ziyaadaad aan kitaabkaa ku dari doono oo ay habboonayd raafici inaanu ka tegin wa aquul waxaan odhan doonaa ziyaadaadka markan sheego fii awaliha waxaan odhan doonaa bilowgeeda qultu baan odhan oo markaan ziyaadadii aan bilaabayo aan kitaabka raafici ku ziyaadinayo mas'alo qultu baan odhan horta wa fii aakhiriha markaan dhammeeyo mas'aladiina wallaahu aclamu baan odhan doonaa waa si ziyaadadu ay uga soo canto hadalkii raafici laakiin alimaamu nawowi raximah llahu tacala arrinta noocaasa muu wada iltizaamin oo masaa'il baa jirta ziyaadaada oo mukhtasarka ama muxararka raafici uu ku daray qultuna aan ku bilaabmin wallaahu aclamna aan ku gebagaboobin waa sida haalibkabaa sidan masaa'ishana tiraaan culimadu tiro badan bay u sheegaan boqol iyo toddobiyo siddeetan masalo ayay ku tilmaamaan wamaa wajadtahu buuhi wixii aad hesho oo min ziyaadati lafdatin ah yacnaa erey ziyaadinteed ay kelimatin kelmad ziyaadinteed iyo wa naxwihaa kelmad wixii shabbaha sida xaraf oo kale meelaha qaarkood buu xaraf siyaadiyey axaqu maa yaquulu alcabdu hamsadaasuu siyaadiyey oo raafici waxay ugu qoran tahay xaqun maa yaquulu alcabdu marka alimaamu nawowi muxuu ziyaadiyey hamzada axaqu maa yaquulu alcabdu marka naxwu aada dee xarafkaasoo kale ayaa soo gelaya alaamaa haygii aan ka iyaadiyo imuaari calaa maa shaygii ka ziyaadsan filmuxarari muxararka ku yaalay factamidhaa cuska buuri macnaa sideeda u qaado falaa budda minha mid laga maarmi kara maahe sababta aan ku leeya qaado cuska waxa weeye mid laga maarmi karaanay ahayn wakadaa sidaasoo kale maa wajadtahu waxaad hesho oo min aladkaari adkaara mukhaalifan xaalowiya mid khilaafsan limaa filmuxarari waxa muxararka ku yaala iyo waayrihi muxararka kutubta aan ahayn oo min kutub i kutubta iiga ka mida factamidu isagana cusko oo kitaab janais iyo kitaab xaj iyo adkaar badan baa ku soo aroorta wakadalika kitaabu ahaara iyo kitaabu sala iyo marka wuxuu leeyahay haddii aad kitaabkaygan minhaajka ku aragto adkaar iyo ducooyin khilaafsan kuwii muxararka ku yaalay ama kutubta kale fiqigaba ku yaalay ictimaad buu leeyahy anigu muxadi baan ahay weyaan macnaheedu faqii qura meeyi anigu wuxuu yidhi fainii maxaa yeelay anigu xaqaqtuhu waa arrinkaa waa ka gugaadho waan xaqiijiyey min kutub alxadiii baan ka xaqiijiyey kutubtii xadiidka almuctamadati ahayd mid la cuskado oo xadiidka loo cuskado marjicu ah marka muxuu meesha tilmaamayaa isagu inuu bialfaadihaa ku soo arooriyey alfaadiiyo ereyadii adkaartaasi ay lahayd ee ugu taallay kutubta xadiidka halka fuqahada oo raafici uu ka mid yahay aanay alfaada xil weyn iska saarin laa yactanuuna bilalfaad wainamaa yactanuuna bilmacaani alfaada xil weyn iskama saaraan xagga macana ayuunbay xil weyn iska saaraan waqad uqadimu buuhi waxaa dhacda inaan hormariyo bacda masaa'ili alfasli fasalka masaaishiisa qaarkood yani calaa bacdin buu jira bara kale aan ka hormariyo limunaasabatin munaasabo keensatay waxaa xagga hore angeeye jira waxay munaasib isku yihiin aw ikhtisaarin ama soo gaabin awgeed oo ikhtisaarkiiyo soo gaabintiibaa keensatay inaan hormariyo masaaishaas warubbamaa waxaa la arkaa qadamtu inaan hormariyo faslan fasl dhanba maaha masaaile limunaasabai munaasaba awgeed inaan horumariyo oo de waxyaaba dha waxaa ka mida fasalka ka waramaya kafaaraadka muxaramaatu ama maxduuraat lixraam ay leeyihiin ayuu wuxuu ka hormariyey baabka ama fasalka ku saabsan alixsaar kitaabka muxararkana sidaa umay dhignayn waa isweydaarsanayeen waarju waxaan rajaynayaa buui intama hadduu dhammaystirmo hada mukhtasaru mukhtasarkani hadduu dhammaystirmo mukhtasarka markaa minhaajka ayuu uga jeeda an yakuuna inuu noqdo fii macna sharxi sharax oo kale inuu u noqdo lilmuxarari muxararka inuu sharax oo kale u noqdo sharaxoo kale siduu ugu noqonayaa sharaxoo kale wuxuu ugu noqonayaa sharaxu maqaasid buu leeyahy marka kitaab la sharaxayo maqaasid baa laga leeyahy marka maqaasida badankeedii baaba minhaajka laga helayba maqaasidii sharax maqaasida waxaa ka mida bayaan lhariib watawdiix almuuhim ereygii hariibka ahaa in la macneeyo kii muuhimka ahaaye sida looga jeedo si aan ahayn in loo fahma ay dhici karaysay sida looga jeedo isna in la caddeeyo wakadalika dikru quyuud اlmas'ala maqaasida shara waxaa ka mid a mas'alada quyuudeedii in la sheego oo maatinka saaxibulmatnigu mas'aladii buu sheego caariya can اlquyuud quyuuddii ka maran shaarixu markaa howlaha laga rabo inuu qabto maxaa ka mida masalada quyuudeedii inuu sheego qaydkii markaa ma jamcin faa'ideynaya ama mancin ama libayaan ilwaaqic ahaa kadalika waxaa ka mida bayaan raajix can ilmarjuux raajix iyo marjuux in la kala caddeeyo maraatib اlkhilaaf in la sheego oo khilaafkii qawiga ahaa iyo khilaafkii daciifka ah waxyaabaa noocaasa in la tilmaamo iyo nooca dee khilaafku uu yahay in la sheego sida tusaalahan madhabka markaynu ka hadlayno khilaafkuma qawliba khilaafkuma wejiba khilaafkuma duruqibaayo waa xikaayadii madhabkaaba la isku khilaafayba arrimahaas oo dhammina minhaajka way ku dhan yihiin oo minhaajku sida horeba uu soo sheegay kelmado hariib ahaa oo muxararka ku jiray ayuu kelmado waadixa oo caddaynaya uu ku bedelay kelmado ay dhici karaysay si kale in loo fahmo muraadkii raafici baan hayna iyagana saasoo kale kuwa ka cadaan badan buu iyagana ku bedelay quyuuddii inuu sheegayo inoo tilmaamay inuu raajixii marjuux kale sheegaya maraatib lkhilaaf maqaasidii sharaxa maxaa ka maqanba maqaasidii sharaxa ka maqan baa la odhan karaa yani bayaanu daliil tacliil daliilki iyo tacliilki inuu sheego taasuba maqaasidii sharaxa ka maqan marka maqaasidii sharaxa mucdamkeedii iyo badankeedii mar haddii minhaajka laga helay dee ma aha mid khalada in la yidhaahdo minhaajku muxararka sharaxoo kale u yihi mid baciid oo loo arki karo xaqiiqada ka fog taasi maaha wuxuu ihi fainii maxaa yeele anigu la axdifu jari maayo ninuu muxararka ka jari maayo yani mukhtasarkii raafici hay-an shay ka jari maayo oo min alaxkaami axkaamta ka mida aslan asal ahaanba oo wax allaale wixii axkaam muxararka ku taalay minhaajka laftiisana way ku taalla wax xukumo uu isqaadiye ama uu riday haba yaraatee ma jirto walaa min alkhilaafi khilaafkii sheegistiisa wax ka midana jari maayo walow kaana waahiyan khilaafka uu muxararka ku soo arooriyey mid aad u daciifaba ha noqdeen maca maa shaygii iyadoo lala qabaa shartu ileyhi aan tilmaamo min anafaa'isi ah oo dee minhaajku uu dheeraa muxararka marka maxaa la isweydiin karaa waayo maxaad ikhtisaarisa haddii aanad waxba ka tegin wixii raafici muxararka uu ku sheegay oo intiisiba meesha ay ku dhan tahay ziyaadaad badanna adigu aad ku dartay miyaad tadwiilisa mise waad ikhtisaarisa waxaa la leeyahy ikhtisaarku yana waa in sida horeba aynu sheegnay wixii laga maarmi karo hadalka in laga reebo laga jar wey marka halkii cibaaraad dhaadheer tusaale ahaan uu isticmaalay raafici oo si uu xukum u cabiro ayuu cibaaraad iyo ereyo ka kooban alimaamu nawi raximah allahu tacala u isticmaalay laakiin madmuunka iyo wixii uu koobsanaya kitaabka muxararku wuu ku jiraa kitaabka waqad sharactu buu hi waxaan gudagalay markii aan kitaabkan bilaabayba minhaajka markaan bilaabayba macanaa waan la bilaabo aan garab waday ama dabadeed labaduba waa noqon karta fii jamci juzin juz ururinteed aljuz waa kitaabun oo sagiiru lxajm kitaabka dhumucdiisu ay yar tahayba ayaa juzun la yidhaahdaa oo aljuzu waa bacdu shay waa shayga barhkii marka maadaama uu yaryo aanu weynayn waxaa markaa lagu shabahay shaygii barhkiibaa lagu shabahay juskaasi oo laiifinay sagiirilxajmi xajmigiisu uu yar yahay calaa suurati harxi sharax suuradii leh lidaqaa'iqi hada lmukhtasar mukhtasarkan waxa weeyaan minhaajka la yidhaahdo daqaa'iqdiisa masaa'ishiisa khafiga ee qarsoon yanaa sharaxu uu yahay wa maqsuudii buuhi ujeeddadayda bi aan ula jeedo juskaa yar ee kitaabkan masaaishiisa khafiga ee aadka u qarsoonida badan sharaxaya atambiihu waa baraarujin cala alxikmati ay cala sababi sababtii aan ku baraarujiyo fi lcuduuli yanaa sabab u ahayd leexasho can cibaarati lmuxarari muxararka cibaaradiisii iyo weedhiisii aan ka leexday yanaa maqsuudkiiyo ujeeddada aan ka leeyahay kitaabkaa yare kitaabkan aan dhinac waday waa inaan caddeeyo maxaan u bedelay yanaa hadalkii raafici ee muxararka ku yaalay oo mid kale aan ugu bedelay wa fii ilxaaqi qaydin wa fi tambiih baraarujintii wa maqsuudii bihi atambiih waa baraarujin cala alxikmati sababtii aan ku baraarujinayo fii ilxaaqi qaydin yanaa qayd haleeshiintii ujeeddadii aan ka lahaa aw xarfin ama xaraf aw sharin ama shari lilmas'alati masaladii aan haleeshiye wanaxwi dalika marka kitaabka daqaa'iq lminhaaj baa la dhahda intii aanay soo bixin shuruuxdan iyo xawaashidan iyo isaga ayuunbaaba sharax u ahaan jiray laakiin imika inta ku taalaaba dee shuruuxda kale waa ku taalla iyo xawaashida kitaabku uu leeyahay oo xataa siraajulwahaajka ayay ku taallaa inta ku taalla daqaa'iqulminhaaj wa akaru dalika buu yidhi kaa badankiisu kee nafaaistii iyo ziyaadaadkii uu sheegay ha u celinin waxa weeyaan daqaa'iqulminhaaj iyo waxa ku yaalla waxaad u celisaa nafaaista masaa'ishii qaaliga ahayda uu sheegay kitaabkan inuu ku ziyaadiyey min adaruuriyaati daruuriyaadkii mid ka mida weeye allatii daruuriyaadkaasi oo laa budda minhaa yanaa aan laga maarmi karin markaa markuu leeyahay daruuriyaat yanaa waxaan sinaba aan looga maarmi karin buu jeeda allatii laa budda minhaana dee tafsiirun bay u tahay macnaa waxyaabaha kitaabkan aan ku daray ee nafaaista ah ee fasiridda ah ee ziyaadaadka ah waa waxyaabo aan laga maarmi karin weeye halkaasi ayaa muqadimadii in yar baa hadhi sooma ducadii waa inta yar raacin وعلى الله الكريم اعتمادي وعلى الله واعتمادي عسكشديد على الله إلهي oo qura ayay ahatay الله الكريم edeqsiga oo soo horumarinta jaari majruurka la soo horumariyaba ay xasrin faa'iideen ana ilaahu quraan ictimaadaya oo cuskanaya oo tala saaranaya وإليه تفويضي واستنادي waayo wailaahi xaggiisa oo qura ayaa tafwiidi bandhigaygu ahadiyo wastinaadi iyo cuskashadaydu waasalu waxaan ilaahay weydiisanayaa annafca naficitaan bihi kitaabkan uu ku anfaco li naftaydaan ilaahay u weydiinayaa walisaa'ir lmuslimiin baan u weydiinaya muslimiinta kale waridwaanahu baan ilaahay weydiisanaya raalli ahaanshihiisa cani aniga iga raalli noqdo وعن أحبائي رالي وكنقضه كوا أن تعالى يقول يتعال وجميع المؤمنين مؤمنين طولا وكرر عليه نقضه والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انتنا كل منه فدغا فدغان حيغا وحدي هاتينا بحفظ الله تعالى ورعايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين